In ka badan boqol arday oo baratay xirfadda farsamada gacanta, isla markaana ka aflaxay dugsiga farsamada gacanta ee Colaad, ayaa munaasabad qalin jebin ah loogu qabtay magaalada Cabudwaaqo. Munaasabadda lagu guddoonsiinayay shahaadooyinka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka iskuulka, macallimiin, waalidiin, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horreyn, qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka soo qayb gashay munaasabadda qalin jebinta ayaa ardayda ku bogaadiyay inay ka faa'iidaystaan cilmiga ay barteen.
qalin jebinta ardayda ee colaad ib t v center mashruuca sets project oo ay maalgelisay hay-adda european union ayna fulinayso hay-adda c i s p waxaa halkan hambalyo ugu dirayaa ardaydii kasoo qalin jebisay skills trainingkaasi oo lix bilood ah insha allah waxaan rajaynaynaa inay ardaydaas iskiilada ay meeshan ka barteen ay munaafacad ay ka helaan oo ay ku shaqaystaan waxaan leenahay waa horumar fiican ardada waxaan u rajaynaynaa wixii aad barateen ka faa'iidaysta adduunka waxaa lagu shaqaystaa waa xirfadda aad barato ugu dambeyn maamulaha macadka cabdulqaadir naani ayaa ardayda kula dardaarmay in cilmiga ay barteen ay ku shaqaystaan waxaanu ku qabannay xaflad qalinjebin arday laba baaja baajka koowaad oo bilowday dii bishii saddexaad baajkii labaadna oo bilowday dii bishii tobnaad ardadaas oo tiradoodu ay dhan tahay arday arday ardadaas oo kala baratay korontada biyogelinta veterinariga tayloringa caafimaadka asulary nersiska iyo buit senarka insha allah waxaan rajaynaynaa arday walba oo qalab agabkaa la siiyey inuu wax ku qabsado waxaana fuliyey mashruucaas oo taabageliyey auga waxaana imbolotigareeyey oo fuliyey hay-adda jasbo